العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عضاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال xadiث ciidda ayaan ku jirnaa ama dee adigu ciidda iyo waxyaalihii kuba tacaluqsanaa kolley qaybo waan soo wadnay marka kolley baabkii ayaan dhexda kaga jirno baan sii wadaynaa xagga sanadkana cadaa an ibnu cabaas iyo jaabir labadaa saxaabi ka wada warinaya waa dee kii aan xaliba soina cada bnu abi rabax weeye wuxuu ihi labadaa saxaabi baa waxay yidhaaheen lam yakun ma ahayno shani wey yu-adanu mid loo aadaamo yowma alfidri maalinta fidriga wala yowma aladxaa maalinta adxa oo salaadan ciidulfidriga iyo salaada adxaha ama ciid aladxaa lo aadaan may lahayn oo waktigii rasuulkii ilaahay weeye salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo dee khulafadiisiba siaan sooba aragnay looma aadaami jirin aadaan may lahayn uma sa'altu bacda xiinin can dalika uma sa'altu waan weydiiyey waxaa meesha inoogu sugnaa akhbarana bnu jurayjin akhbaranii cadaa can ibni cabaasin wa can jaabirin marka cada bnu abi rabaa xadiidka wuxuu ka wada warinayaa cabdillaahi bnu cabaas iyo jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma can waalidihima wey bal taasuu ka wada warinaya marka ninkan le uma sa'altuhu waxa weeyaan ibnu jurayj weeye ibnu jurayj weeye maka halkan isagaa hadalka wata isagaana xadiidka cadaa ka warinayay oo ibnu jurayj baa wuxuu yihi uma sa'altu waan weydiiyey hu markaa kan mas-uulka ah ama wax la weydiinayo dee damiirkan baariska ama mafcuulkan damiirkii uu ku dhacayaana waa cadaa bnu abi rabax weeye uma sa'altu waan weydiiyey oo bacda xiinin waa wakti dabadii dee intii hore xadiidku ka maqlay jaabir iyo ibnu cabaas ba uga soo naqliyey haddaba isagaaba xaggiisa istifsaar ama su-aali kaba timi oo waan weydiiyey cadaa bacda xiinin wakti dabadeed waa waktigaa muddo ka dambeysay can dalika arrinkaas madkuurkaas oo ah xagga aadaanka salaadan ciidda iyo loo aadaamayo kaasaan weydiiyey fa akhbaranii uu ii warramay oo qaala wuxuu yihi wuxuu ugu warramay waa kan ah akhbaranii jaabir bnu cabdillaahi alansaariyu baa ii warramay oo wuxuu igu warramay alا أdاna للصلاaة يوم الفطr حيina ykرج الإmام وalا baعda ma ykرج oo wuxuu ugu waramay waa kan weeye wuxuu ugu waramay alا أdاna adاn inaanu usugnaanin amtan waa ti de مخففة min الثaqيلة ta ay ka cabiraan ujeedadu asalkeedu muxuu ah anna ayuu ahaa waa la takfiifiyey dee shadadii ama shadkii ayaa meeshii kaba baxay la takfiifiyey saas baa deeta ay u reebantay kolley dee qaacidadeedna waxay tahay annadu markaa ay almukhafafa min athaqiila ay tahay inay anna waa taasoo ismina way lahayd khabarna way lahayd ama ismi ay nasuustay khabar ay rafciso kol haddii la takfiifiyo ismigeedii wuxuu noqonayaa damiiru shan damir damiiru shani buu noqon khabarkeeduna jumlo ka dambaysa ayuu noqdaa taas weeye waana oo markaa waxay noqonaysaa imaka halkan an laa adana dee asalkii haddaan eegno muxuu aha anahu laa adana weeye damiirkuna shani w damiir shani ayaa ismigii noqday wey an laa adani anahu shaniya laa adana adan lisalaati salaadii inaanu usugnaanin yowma alfitri maalinta fidriga taas baa waxa weeye uu iigu warramay weeye wain tukafaf an wain tukafaf anna fasmuha stakan wاlkhabr ajcal jumlata bacda an hoosu ibnu malik lahaa oo haddii an la takfiifiyo la takfiifiyo ujeedada shadkeedii la tahay ismigeeda waa qarsoomaya fasmooda waa damiir shan wاlkhabr ijcal jumlata bacda an weye khabarkiina waxaad ka dhigtaa jumlo antaa ka dambaysa imaka jumladiina anta inooga dambaysayna antaa dee asalkeedu ana aha laa adana lisalaati weye haddaba muxuu igu warramay anahu shaniya laa adana adan inaanu usugnaanin lisalaati salaadii ywma alfitri maalinta ciidulfidriga ee ciiduladxuna waa la mid ah ina waa taa markii horeba yowma alfidri walaa yowma aladxa aynu ku ayno xadiidkeen xiina waktiga yakruju limaamu imaamku soo baxayo o markaa imaamku yimaaduu soo baxo walaa bacda ma yakruju marka uu soo baxo dabadeed adigu adaan ma laha walaa iqaamata iqaamana uma sugnaanin oo salaadaas ciida looma adimayo iqaamana maba laha walaa nidaa dhawaaqana uma sugnaanin oo wax kaloo lagu dhawaaqayo ama aadaankii dee alfaadihiisi haba noqoto iyadoo xaya cala salaax keliya laba yidhi ama wax kale iyo adigu wax lagu dhawaaqaya ma jirto walaa shay-a waa adkeyn bay tii hore u tahay shay ujeeddadu kalaama iyo wax lagu qawlayaaba ada ciidda marka ay noqoto ma jirto markaasaa isagoo jumladii un sii adkeynaya muxuu yihi laa nidaaa yawmaidin walaa iqaamata adaan maalintaasiyo dhawaaq ma jiro iqaamo la aqiimayaana ma jirto taas buu sidaasuu jaabir ibnu cabdillaahi igu warramay alxadiidka iyada ta inoogu sugan maalinta ciidu dee kollay salaadaha nawaafisha kalena waa taas adaanka waxaa le salaadahan faradkaa ayuun baa leh iyo iqaamada salaadaha nawaafishii ma laha lakiin iyaguna isku wada mid maaha kuwa ay inoo sugan tahay adaan waxaan ahayn oo la odhanayo sida asalaata jaamica oo kale way jirtaayoo kusufkaan ku arki doonaa taas e kuwa wax ay noo soo arooray xagga marka la ega daliil nas ahaana aanu jirina nawaafishii ka mid weeye horta aadaan iyo iqaamo waxaan salaadaha faradkaayni maba laha xadiidkana iyadaa wuxuu ina tusayaa kollay alfa xagga aadaan la-aantu xalayna waan soo maray oo axaadiisii way inoogu sugnayd welibana imaka axaadiis kalena way inoo dambeeyaanoo laba xadiis oo kale ayaa inoo dambaysaba ayaa waxa ay tahay inaan aadaan iyo iqaamo iyo weliba kan wax alla wax la odhanaya inaanu jirin taas baa iyada xadiidka inoogu sugan halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala isagoo weliba dee intii aynu xalay soo marnay barhkood sharaxii ay tahay salaadii buu rasuulka ilaahay ku bilaabay qabla alkhudba bigayri aadaan walaa iqaama laftisaasaha ayaa wuxu uhi waxay daliiltani u tahay inaan aadaan iyo iqaamo salaada ciidu lahayn bal hadday qarnigii koobaad waxyaalo jireen ama cahdigii saxaabadii oo wax sii jooga cahdigii saxaabada ay waxyaalo dhaceen in la aadaamay oo dadka qaarkood ay aadaameen salaadaas markii dambe umuurahaasi way suuleeno wuxuu leeya wa ijma huwa ijmac culamaa alyowm rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyo dee khulafadiisii raashidiinta ayna ficilkoodii weeye marka wuxuu leeyahy bacda salafa shay laga soo naqliya taa khilaafsan oo dee kadu ijmaacii dadkii ka horreeyey kuwii ka dambeeyeyba laakiin way ka duwan yihiin oo bal taa marka dambean sheegi doonaa waxaa salaf bacdi salafta uu yihi markaa sheekhu ishaarayo ee waxaan u wadaa wuxuu cibaaro yidhi wayustaxabu an yuqaala fiiha asalaata jaamicata binasbihima binasbihima alwal al alawali cala aliqra wathani cala alxaal laakiin waxa mustaxaba ayuu leeyahay salaadii ciida waa hadalka sharaxa nawowi inoogu sugan imaamka hadalkiisii ay tahay in la yidhaaho asalaata jaamicatan oo siduu ku dabdinayaana waa asala labadaba in la nasbiyo ee ta horena iqra ahaan bay ku nasbisantao dee waa ilzamu iyo wax lamid ah ka kalena waa la xaalayn buu leeyahay bal taas buu yidhi intaasu marka hore yidhi haddaba caawa halkan aynu imaka hayna isagoo taa qabanaya ayaa wuxuu yihi daahirkiisu de markan uu istixbaabka leeyahina waa madhabka shaaficiya sida uu yahay weeye ayaa wuxuu halkan ku qabtay cibaaradan imaka caawan hayno hadalkan imaka jaabir daahirkiisu wuxuu khilaafsan yahay asxaabteenu shaaficiyu ujeedaa iyo keyrkoodba wixii ay yidhaaheen oo ah in la yidhaaho asalaata jaamica inay dee mustaxab tahay inay lafdigan walaa nidaa walaa shay-a ayaa muxuu keenaya wax alla wax la odhanayaaba inaanu jirin wuxuu markaa raaciyey laakiin waxaa lagu awilayaa arrinku inuu yahay aadaan iyo iqaamo un iyo dee dhawaaq macnahooda leh oo shay dee taa kaba mid e laakiin tan kama saaraysa meesha alalxaasil dee wax mustanada oo loo ictimaadsado oo ay markaa ugu tegeen ama istixbaabnimaan ka qaadna sheekhu inoomuu sheegin lakiin waxaa jira imaam shaafici baana raximah llahu tacaala kitaabkiisa umuu kuba soo arooreeya inuu wariyey can ihiqa waa ruuxaanu magacaabin laakiin hiqa uu kaba cabiray kollayna dee kutubulmustalax baabayaa dee waxay kaga hadlaan haddii dee saas oo kale see shaafici iyo maalikiya dee raggii isticmaalay uu ruux aanu magacaabin haddana hiqo ka cabiro maxay arrintu tahay taasi miyaa lagu kaaftoomayaa waa hiqa miyaa la odhan mise tawsiq ala libhaam dee ma taasi waa bal kalam kale ilahdo kutubtii musalaxan taa kuba soo aragnay lakiin maxay ahayd can ihiqati can izuhriye waa ruux markaa hiqa ah kolkol dee cidda uu hiqa meelahu ku magacaabayana culimada qaarkood waabay tacyiiniyaan ay tahdiidaan isagoo zuhri kaba warinaya ayaa maxaa zuhri markaa yidhi oo zuhri kaana rasuulula markaa ada zuhri markaa cid ka shaysa ma sheegin mursal buu noqono waa taabici isagu kaana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam ya'muru muadina fi lciideyna an yaqula asalaata jaamica muadinka wuxuu amri jiray labada ciidood inuu yidhaaho asalaata jaamica bal markaa musanadka ama halkan istixbaab ay yidhaaheen ama bal waa la odrhanayaa taas weeye intaas weeye wax kale ma jiraanba de axaadiidkana daahirkiisu waa inaan wax jira iyo de axaadiistaas ma jirinoo kuwana kana waaba kan shayba ma jira ay ku sugnayd kuwa kalena aadaan iyo iqaamo la-aan oo wax kaloo dee meesha jiray inoomay soo naqlin marka waxaa jira oo xaafid maxajaro kolley soo qaadaa wuxuu yidhaha bal mursalkaas iyo waxaa arrinkii dee isna uu ku xoogoobaya mursalkaasna meeshii waa jiray iyo marka la eego salaada kusuufka lafdigan asalaata jaamica inoo sugan yuu kitaabkaba inooguba iman doonto qiyaaskaa looga qiyaas qaatay marka qiyaas xaggaas ah kusuufka iyo mursalkan dee kollayna qolooyinka culimada kamida ama intooda kale ama dee jamaahiirtooda aan ilaahna kumay tegin wax la odhanaye waxay adigu kollay taa jawaabtu ay tahay horta imaamkan weyne zuhri nin xaafido ayuu ahaa idqaan badan de waktigii malaha waktigiisina dabaqadiisina ninkii ugu xifdiga badnaa buu ahaa iyaday taasi jirto de waa ninkan aimadii ah axaadiisaba habeenka dhaweyd raggan soo tirinayna axaadiisa dadka siqaadka axaadiistooda ku wareegeysay lakiin waxay dhahdeen marka wax irsaaliyo axaadiistiisana aanu sheegin ciddii uu kaba maqlay o irsaalinayo waxay leeyihin maraasishiisa waa daciif bay idhaahaan ujeedadu barhkood waxay kaba cabiraan maraasilu suuriya shibureh waa daweyl oo kale daweyl miyaad qabsan ma cuskan kartid lama ictimaadsanayo xataa shaafici ibaaradiisa in maraasilu markaa zuhriya laysat bishay wax kasoo qaad ma laha waayo rag baa jira maraasishooda ibnu sirin iyo rag leh hadday wax irsaaliyaan leeyimay waa maraasil dee adag weeyaan oo lagu kals la qaato lakin isaga maxay leeyihin waa nin xaafida waxyaalahan kama qarsoomo ciddii uu xadiidka ka maqlay markuu isla magacooba u magacaabi karaya marka ciddan magacooda ka tegaya kolley waa dad aan markaas dee ahayn dadkii uu marka la eego siqaadii aan ahayno waayo isaga waxyaalahaasi kama qarsoomo mar kastuu islaaha wax magacow ciddii aad ka maqashay axaadiista badane haye u magacaabi karayay marka maraasishiisu dee waa maraasishiisu waa daciif oo kale hadday taasi noqoto xaggan qiyaaskana waxaaba la odhanaya de nusuustada hadday tan ku caddahay waa qiyaas fi muqaabali nas ama dee nas muqaabilkii qiyaas kuma yimi o ataad xaggan usulkaba kuma soo maray qiyaasku fi muqaabil nas hadduu noqdo fasid alictibaar in la odhanayo bal adigu markaa waxaan leenahay istixbaab halkan wax laga qaataa ma jirto waxa bal markaasna meeshii way adag tahay in halkan taa wax lagu sugo umuuraha daraaddeed bal waa mid laa nidaa yawmaidin walaa iqaamata وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا عبدالرزاق قال أخبرنا بن جurيج قال أخبرني cضاء أن بن عباس عبدالله بن عباس أرسل uu diray cid bu u diray ilى بن الزبير إلى الزبير أول ma buyica lahu markii ugu horeysay lala mubaayacooday waa khiلaafo ahaan ba lagulama mubaayacooday inuu khaliifadii noqdo ayuu cid u diray malaa wkti ciideedna waa joogay kale wktigaa la mubaayacodayna afar iyo lixdankii hijrada ayay ahayd markii yaziid ibnu mucaawiya dhintay waayo marka horeba waa ka tegay oo dee intii yaziidba maka waa joogay isagoo ibradiis iyo taa diidanba laakiin baycadiisa marka dambe dhacday oo xataa dee waa kaa u dirayba ciidanka dee maka iyo madiinaba usoo diray yaziid oo dee makana dagaalkii ama ayaamihii la odhan jiray yowmulxara ee dhibta badnayd baaba dhacay dad badan oo badan badan reer madiinaha laguma dila magaaladana la banaystay makana way xisaariyeen oo bal dee way gaadhayba muddadaa la xisaarinayay manaajiqdii lagu soo tuuriyey kacbadiiba xataa waxbay noqotay lakiin iyadoo weli xisaarkii lagu jiro oo dee isagiina uu ku dhex jiriyo dee ciddii raacsanayd xisaarkaas baa yaziid dhintay oo markaasaa ciidankii waxa weeyaan meshii ayuu ku kala tegay yaziid dhintay markaasna kollay ninka muslim ibnu cuqba la odhanaya selafkuna musrif ibnu cuqba kuwa magacaabayeen ayaana ciidanka wato markaa dabadeed baa yaziid dhintay ayaa isaga lala mubaayacoodo dee markaasuu xijaaz iyo ciraaq iyo dhul badanba isaga ay noqotay yaman iyo in isaga dee waxa weeyaan uu ka ahaa amiirkiiba ama ciddii dee isaga daacadiisii iyo baradiisii ay taasi wada gaadho markaas baa lagula mubaayacooday haddaba taas bay afar iyo lixankii hijirada ibnu cabaas baa markaa cid u diray oo wuxuu ku yidhi waa tan wuxuu u diraye anahu shaniya lam yakun ma ahayn yuadanu mid loo aadaamo lisalaati salaada yowma alfidri ujeedada waktigii rasuulku uu sheegaya iyo dee khaloofadiiba maalinta fidriga looma aadaami jirin malaa waktigaasna ciid baa joogtay falaa tu'adin laha haw aadaamin iska jir inaad aadaanto waayo waktiyadaa horteed bay wax dhaceen mucaawiye iyo aadaam waa dhacay ziyaad iyona waxa weeyaan oo dee kollay mucaawiye ayuu dee isaga wulaadiisii kaba mid ahaayo ciraaq way kaba dhacday adugu bale waxuu yihi ha aadaamin aadaami ma jirin qaala wuxuu yihi cadaaba odhanaya falam yu'adin laha bnu zubayri yowmahu maalintaas waa maalintaa ibnu cabaasa fariinta soo gaadhsiiyey ma aadaamin salaadiisiibuu ku tukaday waarsala waan u diray oo ibnu cabaas ilayhi ila bni zubayri maca dalika waa arrinkaa hore o ah inaan aadaan jirin maalinta ciida taas maceeda wuxuu u diray inama alkhudbatu bacda asalaati khudbaddu waa salaada dabadeed de waxyaala imka hore aynu aragnay noo soo socdaan way jiraano waktigan horteedba si marwan iyo inay khudbadda horreysiiyeen bal markaa khudbaddu waa salaada ho salaada dabadeed ee ujeedadu salaada horta hortuko markaasna khudbeen waina dalika arrinkaas madkuurkaas oo ah in khudbadda ay dee salaadu ka horeyso ay khudbaddu salaada dabadeed tahay qad kaana yufcalu waa la samayn jiray oo dee rasuulka ilaahi waa si uu sameeyey khulafadii raashidiintaydi waa siay sameeyeen oo haddaan kan dambe un ishaarada u celino haddaan madkuur ahaan ugu wada celina aadaan la-aanta aadaanka iyo iyo khudbadaba inaan dee aadaan jirin iyo iqaamo khudbadna ay bacda salaad ahaydna dee waaba taas madkuurkaas oo dhan baaban kaba dhigayna qaala wuxuu yihi fasalla bnu zubayri ina zubayr waa tukaday qabla alkhudbati khudbadii horteed ayuu tukaday ibnu zubayr maalintaasna khudbadii horteed buu tukaday alxadiidu jaabir waa inoo soo socdaa xagga khudbadana kuwana waan soo marnay kuwana way inoo dambeeyeen insha allah o dee baabkuwa iyago ayuu ku khatimi doonaa baabkan aan haynaa ee dee aadaan iyo iqaama inaanay jirin ayaa markaas dee axaadiia inoogu cad arrinkuna hadduu beri qaarkood wax dhaceen wixii waa suulo alxamdulilah maanta iyaga markaa raggaa hore dabadood ee salafkii kaba mid ah ma qarnigaa hore dabadeed wuxuu way isjoogsadeen oo dee sidii cahdigii rasuulkee sunuu ahaa ayun baaba lagula dhaqmaaye lakiin dee bal mucaawiyena waa loo tiiriyey oo kollay mucaawiye barkood cusmaan yidhaaheen lakiin bal mucaawiye oo kale in ibnu zubayrka naftiisa aadaan iyo iqaamo way kaba dhacday waa la yidhaahaa dee marwan iyo ziyaad iyo qolooyinkaasna mucaawiya kol hadduu dee amiir almu'miniin ahaa iyaguna wulaadiisii ay ahaayeen dee bal markaa taa iyaga laga soo naqliya barkood ka dhigeen kuwii ugu horreeyey inay ahaayeen bal taasi tabac bay hayde laakiin waxaa jirtay ibnu zubayr arrintiisan oo la arko malaa ijtihaadkiisi inuu isbedelay wax kale ay u muuqdeen oo markii dambe say culamadu yidhahdo markii dambe xidhiidhkii ibnu cabaas iyo ibnu zubayr ka dhowxeeyey aad ba u xumaaday beryihii dambe oo waa xumaa markaa dambe oo dhan oo markii dambena maki waa kii kaba tege daif ibnu cabaas tegay adugu dadkiisiina markaa uu wafaadi doono inankiisii cali oo kale iyo kulaba dardaarmay markaa uu aase dabadeed inuu sham iyo tago cabdimalik uu tago uu halkan kaba tago bal masalan haddaba waktigaa dabadeed ayaa la arkaa dee aragtidiisi iyo arrinkana inuu isbedelayo ibnu zubayr iyana dadkii aadaanka isagana laga soo naqliyey ayuu kaba mid ahaa bal waktiyadaa dambe bal waxaan lenahy lakin sunii rasuulku salawaat ullahi wasalaamu aleyh taa weeye waktiyadaa hore hadday wax dhaceenna e wixii dambe markii dambe arrintu dee si dambena waa lagu ijmaaco laisku waafaqon sidaas suna uu yahay waxadethnaa yaxya bnu yaxya وxسن بن الربيع وqتيبة بن سعيد وأبوبكر بن أبي شhيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون xدثنا أبوالأحواص عن سماك عن جابر بن سمرة ujeedadu waa raggan sheekade afartaba ah ee muslim xadiidka ka wada maqlay midkood akhbaranaa abulaxwas buu yihi saddexda kalena xadaanaa abulaxwas bay yidhaaheen waa siiqadaasay ku kala dunaayeen oo saasuu markan dambe u yar kala saaray si u ilaaliyo laftiyadoodii ay isticmaaleen dhammaantoodna abulaxwas waa salaam ibnu sulaym baa xadiidka ka wariya waana dad aynu soo wada aragnay un wuxuu yihi صaxaabiga jaabir ibnu samura abihina waa صaxaabi weeye o isagu صaxaabadii yaryareed buu jaabir ka mid ahaa axaadiid kala duwan rasuulka ilaahay hainooga dabdiyo hainooga xafido hainooga wariye abihina waa صaxaabi qaala wuxuu uhi salaytu waan tukaday maca rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilahay maciisa alciideyni labada ciidood غayra marati walaa maratayn ujeedadu mar iyo laba goor waxaan ahayn غayra mara ujeedadu waa akar min mara ayay isticmaalaan ujeedadu mar iyo laba toonna waxaan ahayn oo ka badan baan rasuulka ilaahay laba tukaday maxseen kula tukadayna waa bigayri aadaanin walaa iqaamatin aadaan iyo iqaamatoona may jireen de iyada taas waa arrinkaan soo ogaanay وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdة بn sulayman و abu usamata an cubayd الlahi an naafic an ibn cmara alcabdة بn sulayman alkiraabi iyo abu usamana waa rag kitaabka kusoo noqnoqda de abubakr ibn abi shayba isaga hadalkiibada waa ninka sheekhyada muslim ugu badan kitaabka kun iyo shan boqol in ka badan boo meelood bu ku yimaadaa kitaabka abu usama magaciisa de kollay kunyadiisa buu in badan u yimaadaa de horena sidan usoo marnay xamaad ibn usama la idhaah oo aabihii magaciisa iyo kunyadiisa waa isla mid oo abu usama aabihina axmed ibn usama waa nin hiqa oo atbaacu taabiciinti kollayna naafic hadda aragteen cubaydullahi idin kaba warinaya dee in badan baan soo aragnay waatan habeen dhaweydna soo lahaynba culimada qaarkood isagaabay ka horreysiiyaan imaam malik marka la eego riwaayada naafic oo asxaabtii iyo xertii naafic marka la kala fadilayo barhkood baaba isaga fadilo xataa malik oo silsilada silsilatu dahabah malik can naafic can ibni cumar asaxulasani la yidhi barhkood baa kaba horreysiya waa cubaydullahi ibni cumar ibni xafs ibni caas ibni cumar ibn khadaab weeyo macnaa cubaydullahiga halkan bi yimaadaa waa ninkaas weeye cubaydullahi ibni cumar siqaaru taabiciin oo imaam malik markaa waaba kaba weynaanaya waa imaam malik taabici maaha waxaa barhkood kutubta qaarkood lagu arkay inuu taabici yahay oo caaisha bintu sacd ibn abi waqas arkay iyo kolley waa sida sharaxa bayquniyada ama waxa weeya adigu nabhani la maha nabhani somaali agteeda macruufka kuwa ahaaye lakiin kitaab nukhba kaba cabiro bayquniyadun lakin sharxoo kale iyo kolley waxyaalahaasi waxaan filaya waxaan dee maaha arinku saas maaha oo caaisha nafteeda ayaaban saxaabiyad ahayn waa taabiciyadayna can ibni cumara an nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahiy wa abaa bakri wa cumara abaabakr iyo cumar kanuu yusaluuna alciideyni qabla اlkhudba labada ciidood bay tukanayeen khudbada hortood khudbadda horteed horaynu usoo aragnay lakiin kalaamkeeda waan yar dib dhiganay waayo xadiid baa inoo soo socdo kale waaba kan xadaثna yaxya bn ayuba waqutaybat bn xujri qaalu xadaثna ismaaعيل بن جعفr عan dawud بn qays عan عiyaad بn cabdاللahi بn سacd عan abi سacيidi الkdriي ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm kana bal sanadka kolley waxba kuma joogsanayo dee cid cusubi asal ahaan ma jirto ismaaعيل بn jacfar ibn abi kaثirna waa nin hiqa ah oo atbaacu taabiciintia nin kaloy walaaliyiin baa jirto isidiisa rijaala sita ah waayo ninkani waa rijaala sita lixduba waxbay kaba wariyaan walaalkii baa jira oo maxamed ibn jacfar ibn abi kahiir la yidhah isaga ka weyn maxamed ibn jacfar dee gundarna waynu soo argay maxamed ibn jacfar weliba dalaqadaas oo dhowriina waaba jiraan oo la inoogu wada sugan kitaabka lakiin ninka ay walaalayiin maxamed ibn jacfar ibn abi kahiir iyo ninkan iyo labadooduba waa rijaalu sita hiqaadka ruwaad iyo asbaadoodii weeye bal ismaaciil ibn jacfarkan daawud ibnu qays iyo ciyaadna horeynu usoo maray ciyaad ibn cabdillahi ibn sacd ibn abi sarxa nin qoraysh oo reer bani caamira weeye waana taabiciintii dhexe isagu daawudna waa taabiciintii ka yaryarayn oo labadooduba waa laba nin hiqaad dambaaq iyo dee ninkan ibn abi sarx can abi saciidin اlkhudriy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kana wuxuu ahaa yakruju mid baxa yowma aladxaa maalinta adxada iyo wa yowma alfidri waa bixi jiro ujeedadu masjidka kuma tukan jirina musalluhu u baxayay fayabda bisalaati salaada ayuu ku bilaabaya halkaa musalla marka uu tago ayuu waxa ugu horeeya uu laba yimaadaa markuu gaadhaba waa salaad inuu dadka tukiyo taas bay ahayd ma sunaysanahayn aadaan iyo iqaamana may jirin khudbadda kama horreysiin jirin ee wuxuu ku bilaabayeyba waa salaad uu tukado dee musallana in ciidaha lagu tukado kolley waa sidii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo de ay ahayd ba saxaabadii iyo camalkii muslimiintu fi kuli amsaar malaa taas ay ahayd oo kale kolley shaaficiyada agtooda ayaa waxaa de hadal shaaficina meesha waa jira odlodmode waxyaala uu kuba celeeye inay iyagu hadduu masjidku qaadayo dadka masjidku uu dadka qaadayo u waasac noqonayo onu cidhiiri kuba ahayn masjidku uu kaba mudan yahay iyadoo loo baxa waa qowl ama shaaficiyada ama laba wajo ay leeyihin mid ahaanoo waana wajka ay horeysiiyaan oo ay kaba dhigaan reer maka dee iyagu guud ahaan musallo uma baxaane masjidulxaraam bay ku tukadaana cillo uga dhigeen masjidkaa waasic ahaa rasuulka ilaahay madiinaha markuu baxayda masjidka uu yaraa dadka muu qaadahaynba oo bal marka ay kolley ciladana wuxuu kaba dhigaan hadduu masjidku dadkii qaadayana dee inuu masjidkii laguma tukanayo haddii aanu qaadahayna dee in banaanka loo baxayo walow dee camal muslimiinta aan idhi culamaa lamsaar intay kuba tegeen musalla kolley ciid in loo baxo waa shacaar daahira dadkuna rag iyo dumar maca dumarkii daahirka ahayn in tukanahayn baaba iyada tahay in lasoo saaro si ay noo dambayso oo dee waxa weeyaan kolley meesha uwaasac noqon karta halkaasba weeye iyaguna ay kaga dheeraan karaan dadkii ay gooni uga joogsanba karaanba in taasba weeyaan oo bal taas bay ahayde lakin de iyagaba w xagga madhabka ah waa jiraay oo ah in musallo isagu dee taa kaba mudaya tan waxay kaba dhigeen ciladiinda rasuulka ilahina lama arag de isagoo musallo kuba mooyaane kuba tukada allahuma mar waliba xadiidkeedna uu dacfi kuba sugan yahay oo ay ahayd balaa roobda-ayay ayaa lasoo naqliyey sa xadiidkan dacfi baa kuba sugan inuu masjid kuba tukade bal u baxay wuxuu u baxayna halkaa fa yabda bisalaati salaadii buu bilaabayay faidaa sallaa salaatahu markuu salaadiisa tukado waa salaadii cido wasalama uu kaba baxo qaama waa kacayay rasuulka ilaahay halkii buu istaagayo fa aqbala cala naasi dadkiina uu khudbaynayaaye dadka xaggoodu usoo jeedsanayey kollayna walow xalay cibaare nazela oo aada moodo si wax meel sare ka dhoo dhacay ay inoogu sugnayd haddana say dee axaadiisu keenayaan iyo taas rasuulka ilaahay lugihiisu buu isku taagi jiro wax halkaa u yaalay mimbar iyo wax u yaalay may jirin de nazalad intaa xalay basan kusoo yar laqbaynay waa ka tegidii uu meeshii kaba tegey uu markaa kaba khudbaynayey markuu ragga laba hadlayey ama ragga dee uu xagga dumarkana uba socday walxaal hum waa dadku juluusun ay fadhiyaan fii musallahum meeshii ay kuba tukadeen ay fadhiyaan fain kaana lahu xaajatu haddaba waa rasuulka ilaahay khudbadii uu khudbaynayaaye hadday xaaja usugnaatay bibacthin waa faclu bimacnaa mafcuulo bimacna almabcuuth weeye oo ujeedadu waa ciidan la dirayo haddii xaaje iyo dad intaasa uu leeyahay oo meeshii ciidan buu dirayaa jiha jihaadka kaba mida dadkii in loo sheego si ay uga qeyb galaan wixii raacayey ama diyaar garowgoodii ha noqoto ama umuurihii kale taa kuba tacalluqsanaa iyo jihada loo baxayo umuuraha haddii qarad saasi jiro dakarahu linnaasi dadkii buu rasuulka ilahi usheegi jiray bacsiga jira ciidanka baxaya iyo jihada loo baxaya wixii kuba tacalluqsanaa aw kaanat lahu amase hadday usugnaatay xaajatun xaaje bigayri dalika xaajo kaloon ahaynba ciidan la diray lakiin xaajo kaleba ah oo dan kale ah amarahum biha iyaga u amri jiray oo waxaa ujeedadu khudbada dhexdeedu ee wixii iyagu bal markaa markaas saa taqwada ilaahay iyo takfi takwiifka iyo tadkiirka iyo wacdigaas say uguba sugan yahay ayaa waa taa dumarkiina sadaqa la baxa rasuulka ilahi u lahaa waxaan de arkay idinka elnaarka uba badane ayaa haddii arrin kale oo de jirtaa marka ay jirto khudbada dhexdeeda ayaabuu dadka ugu sheegi jiray oo uu ku baraarujin jiray ama dee wax ku fari jiray wa kaana yaqulu waxaanu ahaa mid yidhaaha tasadaquu tasadaquu tasadaquu oo dadka wuxuu amri jiray dee si dadkoodan baahan waxa weeyaan iyagii wax loogu taro oo taa ayuu dadku inay sadaqo la baxaan oo dadkii baahnaa ay wax siiyaan bal sadaqadu maahaba dee waktigaa sadaqa fidri waaba jirtay laakiin waktigaa horteed baaba la bixinayeyba ine lakiin waa sadaqadii kaleba saa dee dumarkiina waa kan aqraardoodii iyo markay waxyaalihii xullidoodii ay sadaqaysanayeen sakatulfidrilama si xalay cadooba uu lahaa dee maana waa sadaqo kaloo dee mutlaqo wuxuu amri jiray sadaqo tasadaqu tasadaqu xalay waxaan soo maray rasuulku tasadaqna dumarka inuu ku yihi tan waaba rag khitaab rag ficilkana ki buu laba mid yahay o kani waa ficil amar oo rasuulka ilaahi wuxuu amrayaa iyagii inay raggii la baxaan dee takraarkana waa adkeyn uu ku adkeynayo lakiin haddaan ficilkan maadi ka dhigno tasadaqa maadi ka dhigno waa jamaca ay la xidhiidho isna tasadaqu unbuu noqonayaa kana waa tasadaqu ya lakiin isagana siyaaqa waxaan filaya wixii dee baabkan ta kuba bilaabmay khumaasi waa say kaba imanayso oo dee maadadii ay kaba imanayso imaka waljamaaca iyo nuns iyo marka ay la xidhiidhayaan de maadigi iyo markaa amarkii baa si ku wada imanaya lakiin siyaaq iyo qariinada iyo hadalka ayuun ba inoo kala duwaya wa kana akara man dadkuwa ugu badan waxa ay tasaduqa nisaw oo ragga dumarka weliba waktigaa dee dumarku dumar dee shaqo tagoo suuqoo lacag haysta may ahaynbe xullidoodii bay sadaqaysanayeen haddana iyaga ahaa wax sadaqo la baxa kuwa ugu badano dee si gaaraba rasuulka ilaahi iyagii u amray inay naarta kaga badbaadayan waxay badbaado naarta ugaba tahayna waa u sheegay oo dee markuu yihi waxaan idi arkay idinkoo xaabada naarta u badan sadaqadan u amraya ujeedada waxyaalihii naarta ay kaga badbaadayeen oo taasoo kaleo dumarkaaba u badnaa oo dee markii raggiina waa kan amray dumarkiina waa u tegey dumarku waa kuwan xullidoodiiyo waxay haysteenba maradii ku guraya bilaale wa kana aksara man yatasadaqu nisaab uma yansarifu rasuulka ilaahay markuu intaa dhameeyo gurigiibuu ku noqonayay iyo xaggii masjidkiisi iyo falam yazal shanigu kama suulin kadalika xaaladu inay taa tahay in dee la yimaado khudbada horta salaada lagu bilaabo salaada dabadeedna dadkii markaa wa dee la khudbeeyo taas arinku inugay waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh abubakr cumar cuثman de bal taas wad xataa kaana ilaa u ahaaday marwan bn اlxakami marwan ibn اlxakam uu madiine waali ka noqday waana tiisi uga noqday iyo xaaladiisa xalayba waa taan sooba sheegnay marwan ibn اlxakam marka wuxuu yihi abu saciid baa odhanaya fakharajtu waa baxay waa maalin ciideed mukhaasiran xaalan ahay mid gacanta haysta marwaana marwan xataa atayna almusalla ujeedadu way isa soo raaceen salaaday kusoo wada socdeen marwan waa waaligii markaas madiinaba maamulaya mucaawiye waktigiisii weeye cahdigiisii isaguna waaba waali intaanu atian bal si arrintiisu ku dambeysay markii mucaawiyihii labaad dhintay iyo waatan xalayba soo sheegnay ayaa abu saciidna de waa saxaabiga jaliilke muktiriinti kamid ee markaasu deeto waysa soo raaceen riwaayo waxaaba ku yimid saxaabi kale abu mascuud waa abu mascuud cuqbana inuu dhinaca kale kaba socday mukhaasiranna wuxuu imaam nawowi de waxaan ku fasiray imika aan gacanta ishaysano waayo wuxuu imaam nawowi ba raximah llahu tacala halkan noogu fasiray ay mumaashiyan lahu yaduhu fi yadi anigoo la socdo gacantaydu gacantiisa ku suganto nuxul imaamku haakada fasaruhu saasaa lagu fasiray waa lafdigan dee khasr oo kale waa kelidiya ayay keenaysaa laakiin tay ku fasireen waa labadii ruux oo gacanta ishaysta oo wada socdo una dee iyagoo wada socda ibn اlasiir raximah llahu tacaala kitaabkiisa gariibka xadiidka uu kaba hadda ama nihaaya kolley de waana kitaab aad iyo aad umuhim ah oo dee ruuxa markaa nihaaya haysta si fiicanna u adeegsan karaa wuxuu haystaa sharax kooban oo axaadiis oo dhami ay wada leedahay wax dhaafayaa way jiraan oo dee kolley waxaaba dhaafi kara oo kolkol kelimaad iyaga agtooda aan dee qariib ahayn oo inaga inagu adkaanayo ad ubaahan tahay sharaxo iyagu taa ay u dhaafeen ba waayo agtoodii waa kelima dee iska mashhuura macruufa oon sharax ubaahnayn bay ahayd oo inaga laakiin inooga baahan sharaxood kaba waaysaa way jiraan kolkol waxyaalihii qariibka wax dhaafaya may jiraan lakin de kutubta qariibka kitaabka ugu kaamisa way manaa waxaan leeyahy ruuxu sharax kooban oo axaadiisii oo dhan guud ahaan ayuu haystaa markaasoo dee ujeedadu laftigii ku adkaadaba uu kaba eegi karo markuu laftigan qabanaya ibnulasiir ayaa muxuu kaba cabira cibaaradiisan kale cibaarada nawina dee ibnulasiirna isaga nawiya kaba horeeyey de waana dadkii qariibka isagu halka lagaga dambeeye waana macnaha nawi imaam uu sheegay una almukhaasaratu an yaakuda arajulu biyadi rajuli aakhara yatamaayashaani wa yad kuli waxidi minhuma cinda khasri saaxibi waa lafdiga khasriguna halku ama mukhaasara kaba imanayso oo mukhaasare waxaa la yidhaha ruuxu inuu nin kale gacantiisa qabtabu kaba cabiray waa gacanta is haystaan waanay wada socdaan waa se naweyba kaba cabiray lakiin muxuu soo kordhiyey wayadu kuli waxidi minhuma fi khasri saaxibi labadii gacmood de waa is dhinac socdaan gacmaha is haystaan marka mid kastaba gacantiisu kii kale kelidiisi iyo dhinaciisii bay qabanaysaa oo halkan khasrigu ama mukhaasaradu kaba imanayso bal taas weyo macnu way wada socdeen gacmahana way ishaysteen arrinku kaa way fakharaj faida wuxun baaba soo keliyeen aad waa tii fujaayad ahayd kahiir bnu salti ninkaa kahiir bnu salti la idhaha qad banaa inuu dhisay mimbaran mimbar min tiinin dhooba iyo wa labinin labin de waa lebinka waxaan idhahna waa kaa dhoobada dee tan lagaba sameeyo derkadiyo wixii lagaba dhisi jiray aqaladii lebinka ahaa ama lebanka ahaa bal taasba ayaan aragnay oo macnuhu waa maxay markii hore kumuu ogeyn idaadu waa fujaaye wax kusoo kadiyey oo aan markii hore ayay keenaysaa waa fujaayadii wuxun baaba markan soo gaadhnay musallihii nagu soo kadiyey meesha in mimber ka dhisan yahay mimber markii horena mimberkana lama saari jirin dee waxa weeyaan tanna may ahayn oo ruuxu markaa uu salaada dhamaystin buu kabacayay ninkan kahiir ibnu saltina kolley waxaa dee say markaa cahdigii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu aleyh uu dhashay barkood baaba saxaabada sidaa ugu daree lakiin culimadu taas waxay yidhahdeen may arrinku ma aha saxaabi ma aha isaga iyo malaa qoyskooda ama walaalihii iyo rasuulka ilaahay dabadiibay madiine yimaadeen o isooba degeen oo bal markaa taasoo waa nin reer kindaa qolo yaman degi jirtay oo waxaa de boqoradii reer kindo oo jamad ama jamdi la odhan jiro raggii lagu dilay ba waxa weeyaan d xurubtii riddada lagu dilay ba ahaa ayaaba adeer u ahaa baa la yidhaahaa bal ninku taas bu ahaayo de waa nin taabiciya oo bal matalan taas weeye cahdi rasuulka ilaahay cahdigiina dhashay intii dambena madiine deganaa halkaa musalli uu ahaana markii dambe uu guri kaba dhisay oo deetay noqotay weli gurigiisaas dee beri dambe laba dhisay oo waktigii rasuulka uu kaba dambeeyey in musallia qibladiisu ku yaalo musallihiiba uu isagii ku markaa caad noqdo la yidhaha waa dee halkaa daara kasiir agtiisa ahayd iyo waayo marka dambe guri meesha kaba dhistay cabdimalik marana katib u ahaa baa la yidhaahaa bal ninkaas baa member ka dhistay waxaana de ibnu sacd iyo de sanad saxiix ay kuba soo naqliyeen magaciisu markii hore qaliil inuu ahaa cumar ibn khadaab raimah radia allahu tacala canhu waardahu uu magaciisa qaliilkii kasiirka u bedelay oo u bixiyey riwaayadka qaarkood baa kaba dhigay in dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh magaciisa bedelo halkuu qaliilkaa kasiir ile lakin taas waa ta aan leenahay suxba uma sugno oo de taasi ma sugne waxaa dee qowlka saxiixa ama saxiix wuxuu noqonaya cumar inuu ahaa kii kasiir u bixiyey walow magaciisii markii hore lagu magacaabay qaliil uu ahaa ninkaas baa qad banaa min barin min tini walabn walabin fayda marwano de markay soo gaadhay horta taasi waa wax markaa kusoo kediya onu hore u arkay jirin fayda marwano wuxuu baaba haddana dhacday weeye oo si dee lama filaana ugu timi marwanu marwan yunaazicunii inuu iga jiidayo iga dhufanayo yadahu gacantiisii yadhuba aniga de waa qalab xarakadiya lakin qalab xarakadiya lama ictimaadsado wax lagu rafciyaa ma jirte gacantiisii baabu iga de markana gacan ma wada socdeen gacmaa ma isaysteen isagu deetu ku talagalay abu saciid inay wada tagaan oo halkii safka markuu gala isaguna uu hortiisa joogsadunbua markii mimberkii ay ag marayeen ku dhawaaday ayuubu gacantiisi kaba dhuftay oo uu gacantii ka jiitay kaanahu waaba waxaabad moodaysa yajurunii inuu ii jiidayo naxwalmimbari mimbarkiibu doonaya inuu fuulay weli salaadiina lama tukan waana ajuru isaguna maradiisi soo jiida ama waa soo jiido waana aniguna ajuruhu waan u jiidayey naxwa salaata xaggii safka iyo xaggii salaadaan usoo jiiday falama ra'aytu dalika minhu markaan arrinkaa ka arkay inuu ku socdo mimbarkii gacantaydiina uu iskaba dhuftayba ayaan qurtu idhi ayna alibtidaau bisalaat war marwano mee bilowgii salaada lagu bilaabayay ina salaada lagu bilaabi jiraye oo khudbada oo markaa khudbadna way damaystimaaday faqaala wuxu la may salaadii laguma bilaabayo ya aba saciidin aba saciidow qad turika ma taclamu waa laga tegay waxaad ogeyd arrinkii aad ogeyde ahaa in lagu bilaabo iyo salaada waxa waa laga tegay qultu waxaan idhi kala waa zajri kalima yartadac we waladi nafsi biyadih waxaan ku dhaartay ilaah naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye laa ta'tuuna lama imanaysaan bikhayrin wax ka khayr badan mima aclam halaaa maraatin baan wax aan anigu oge wax ka khayr badan la iman maysaan oo de wuxuu ogaa rasuulka ilaahay dariiqadiisii hadyigiisi iyo sunihii waxna waa wax khilaafsan de markaa wax rasuulka ilaahay hadyigiisii khilaafsan oo sunihiisiba khilaafsan de markaa wax khayr lama noqonayo ama kii uu ogaa kaba khayr badan uma sarafa waa gadoomay oo abu saciido dee kollay kamuu tegin meeshii waana waaligii eh isna salaadiibu walow taasi ay dhacday laba tukaday bal xadiidka maxaa iyada de waa umuurihii aan soo ogeyn oo rasuulka ilaahay inuu salaada ku bilaabi jiray dabadeedna khudbeyn jire maxaa inoogu sugnaa bal markan waktigii dambe haddana wixii way isbedeleen oo sunnihi baa lagu wada noqdaye takiirku meeluu kaba yimi oo dee marwan baanu haynaa madiine marka ay noqoto inuu isagu ahaa kaa bedelay ee khudbadii ku horeeyey salaada kolley cusmaanna waa lasoo naqliyey culimada qaarkood kama sugna yidhaahaan lakin alfaada qaarkood way xoog lahaanaysaaye si iyadoo cusmaan ciladiisa way soo naqliyeen oo malaa bararna wax ka dhacay bay haydo isagoo maalin khudbaynayo dad aan sooba gaadhin salaadii oo dib u tukanayu arkayoo markaasuu malaa si loo soo gaadho dadku ay usoo gaadhaan salaada dadkaas ayuu khudbo kol horreysiiyey lakiin wax naadira aheeda bal adigu isaga marwaankan ziyaad oo ciraaqana waa la yidhi mucaawiyana waa la yidhi marka haddii mucaawiya de ay noo sugnaato labadana wulaadiisii ubaydo isaga ayay raacayeen be baltan waxaana jirta marwan isagoo de arrintan ah la weydiiyey mala abu saciidba ayaa wuxuu muxuu sheegay sababtan uu tan u yeelay dadkii markaa salaada la tukaday naga dareeraa buu yihi cidadna ma dhegaysanayso ujeedada markaa salaadii la tukado ayaa dadku khudbadii dhegaysanahayn oo nooga fadhiisanayaan saasaanu deetay dadku salaadii bay sugayaan oo way ku qasbayin marka inay fadhiyaan aanu khudbada uhoreysino dee kolleyna waktigaa dambe cid aan cay mudan oo ama dee aanu lacaayo oo kale dee isagii raggii kaba horeeya macali amsaashi iyo waxyaale way jireen madaxi lagu xeel dheeraado dadka qaarkood iyo waxyaalaha laga yaabaa dadku inay camdiba uga dareerayeen oo wuxuu yihi dadki waxa weeye nooma fadhiisanayaan ooma fadhiisanayo way dareerayaan o taasaanu deeto usoo horreysiinay ba bal xadiidka imaka tan bay noogu sugan waxaa jirta kitaabka bilowgiisi ama kitaabulimaan halkii munkarka nahyintiisi iyo macruufka faritaankiisi iyo ayaa waxaan kusoo maray taariq ibnu shihaab iyadoo xadiidka mara ninka warinaya ahaa abu saciidna inuu marwan iyadoo deedsan oo kale tahay uu waxa weeyaan khudbadii ku horeeyey salaadii waxa weeya na dambeysiiyey markaasaa nin kacay dadkiibuu ka dhex kacay isagoo arrintaa leh waxa weeyaan san arrinku saa maaha cibaarada halkaa inagu soo martayna waxayd inuu yihi qaturiham qaturika ma hunaalika waxa ad sheegaysa waa laga tegey waa marwan baa odhanaya abu saciid baan markaa yidhi eg ama hada faqad qadaa ma calayhi waa kitaabkan kusoo maray eg waa nin kale markaas ayaa arrinkan laba yimi inkaarka laba yimi markaasuu yihi ninkani waa gutay wixii korkiisa ahaa waa gutay abi daud oo kale isaguna xadiis waliba ayaa markaa iyadoo tani ay kaba dhacday ayaa nin kacay oo uu yihi waxa weeyaan sunihii baad khilaaftay meesha dadka dhexdeedu ku odhanaya kuwani de waaba malasikhaas oo abu saciidya ay hadalkooda u ahaaye sunii baad khilaaftoo mimbarkii baad saartay iyadoon la saari jirin walaa markan dambe intaan la dhisin buu kol mimbarka saaray khudbadiina waad horreysiso datu hada la yidho markaasa abu saciidna yihi ninkan de isaga wixii waajibkiisa waa gutay marka bal waxay taasi keenaysaa in de nin kale uu ahaa ninkan ku inkiray marwan xadiidkana waxay noogu sugan abu saciid inuu inkiray oo kaleo kollay marka laga alfaadahooda oo yar kala duunaa inay waaqacadu tacaduday oo abu saciidna waktigiisa waa inkiray oo tan ay wada socdeen de ama tan ha noqoto ama maalin kale haba noqoto ciid kale haba noqote uu kan kaleba ku inkiray bal taasaan kuba xambaarayna waayo alfaadaha qaar baan iskuba mid ahayn iyo cibaaraadku kaba cabireen iyo taas oo kale ee dee taasna wax kitaabka inooguma suganoo bal halkana abu saciid inuu ahaa kii dee arrinka kuba diiday ama kuba inkiray taas baa iyada inooguma sugan waxaan u leeyahay xadiidka ta inoogu sugan de alkhudba lilcid bacda asalaat waa tan soo ogaanay macruufkii oo la faro munkarkiina laba nahiye xataa kan lagu inkiraya ama wanaagga la faraya waaligii haba noqde iyada xadiidka wuu nooguba sugan yahay bal taasi waxyaalaha kalena waxaynu hore usoo aragnay baabu dikri ibaaxati khuruuji الnisaءi fi lcidayni ilى lmusala wa shuhuudi اlkhudbati mufaariqaati lirijaali wuxuu baabaysan yahay baabu dikri ibaaxati khuruuji الnisaءi dumarka bixitaankooda ay baxaan fi lcidayni waa labada ciidood ila lmusala waa meeshii ciidda lagu tukanaya inay u baxaan banaanida ay banaan tahay sheekhu banaanibu kama cabire lakiin arrinku maaha banaani o de waa iyagii waaba la faraya weeyaano sunay u tahay lakiin banaanidu kollay dee maaha shaaficiyaduna fuqaha kala duwan oo waktiyadu berigaha ka dambeysay kaba dhigay inay fitno iyo waxyaale ay jiraan oo dee umuuro dee markaa dumarkii ama tafsiir iyo waxyaala geliyey iyabaa jira unumala taasaa keentay tafsiirke waxaan leenahay waa dalabkii ama faritaankii laba fariya dumarku inay salaadii ciida iyo musalii tagaan iyo washuhuud khudbati khudbada xaadiritankeed mufaariqaatin xaal ay faaruqayaan lirijaal oo de raggii meel lama fadhiisanayaan kollay kuwa tukanayaana way ka dambayn haddii ay kuwa aan daahir ay jiraanna kuwaasay weliba gooni uga fadhiisan oo iyagii ma dhex gelayaan si aanay dadkii tukanayay dhexdooda aanay u fadhiisan eh bal taas baabkeedii weeye xdثnي abو الربيع الزهراني qال xdثna حmاd qال xdثna أيوب عن محمد عن أم عdية qالت أنha qالت bal أyوب iyo حmاd iبن زayd abورaبيع زهراني kol hadii waxaan filaya de haatan dhegtiina way ka yar badnaatay oo waan garanaynaa baan filaya محamedkan halkan inoogu suganay waa محamed iبن sirin wey أyوب de khasatan محamedka iطلاq ayuu kaba oranaya waa imaamkii محamed iبن sirin weeye uم cadiyana waa haweeney صxaabiyad ah kunyadeedan bay aada ugu shuurooday magaceeda musaybana waaba ku shuurooday labadaba axaadiisa xoogaa ayay kitaabka kuba leedahay dee xagga janaa-isna waaba inooguba iman doontaa iyadoonay taasi dheerayn qaalat waxaa tihi haweeneydaasi amaranaa uuna amray tacni waxay ujeedaa annabiya sala allahu alayh wasalam an nukhrija inaanu saarno fi lciideyni labada ciidood eeg waa amar de cala alaqal amarku istixbaab buu keenaya haddii wax ka sarfinayo la helo de imika ibaaxon halkani maaha lakin de shuruuddii marka arrintii ahayd salaadaba kusoo maray iyagoo diib le oo ama bukuur iyo waxaale inaanay bixin wax adigu fidno keenayo sida dee dhar shuhro iyo ziinadooda ay muujiyaan taasi aanay jirin way imanaysaa lakiin sida kale markaa iyagoo taa iskaba ilaalinaya dee bixidii waaba la farayaayo wuuna amray inaan bixino fi lciideyni alcawaatiqa jamcu caatiqin weeye caatiqna sheekhu wuxuu yihi hiy ljaariyaة اbaaliga waa sida sharxay ugu sugan waa inanta gaadhka waa gashaantidii oo wuxuu leeyahy ibnu durayd buu kaba soo noqonlaya de kaas dee markaasin kolley adiibka ama lugawiga ahaa macruufka ahaa hiy lati qaarabat اbuluqi lakin kolley qolooyinka kaale taas ma odhan hiya ma bayna an tabluqa ilaa an tacna ilaa an tacnasa maa lam tatazawaj adigu waa marka ay qaan gaadho intaani guursano weeyaan ama aanay dee ruux weyn oo taa canis ama cunusa xaddeed aanay gaadhin intaas baa caatiq lagu magacaaba waxyaalahay caatiqu yidhaaheen eberkood dee kol haddii heerkaa gaadho dirdirashadii badnayd ee xawaaijta ay u baxaysee ee ina ina yar marka ay tae kolba wax loo diranaya tii bay kaba xorowday kaba baxday ama dee adigu bal waxyaalo kalena ba yidhaahee waa adigu taasun dumarkaa qaaliban aan bixi jirin iyaga agtooda hablaha gashaantimaha inaan saarno iyo wadawaati lkhuduuri kolley dee waa meelo way iskaba soo gelayaane kuwa iyagu khuduurta u saaxiibkaa khuduur waa jamcu khidrin khidrina sadriga iyo aqalkiya baa la yidhaha waxaana yidhaha khidrigu markaa hore waa dee sa dee dumarka abkaarta oo kale iyo meel aqalka dhinaciisao dee ay gaar ahaan iyo ilaalin ahaan ay iyagu ugu sugnaan jireen oo waa dumarkii muxajabaadka aan bixi jirin wey taas kol kol baabay dee daatazawj noqon kartaa oo imaka saasaan leenahay dee meelna way iska soo geli karaan waxna cawaatiqdii way ku kala dunaan karaan ama cumuum iyo khusuus min weji ayaaba kaba dhaxaynaye wadawaat اlkhuduuri kuwaasba in la saaro ayuu rasuulka ilaahay amray wa amara waxaanu amray alxuyado xataa tii haddaanay daahirka ahayna way baxaysaa ee caadadii lahayd lakin wuxuu amray kuwa caadada leh an yactaazilna inay ka dheeraadaan musala muslimiina waa dee ujeedada waa dhawrid dadkan tukanaya dhexdoodii dee si aanay ruuxaan tukanayn aan u dhex fadhiyin ay gaad uga joogsadaan oo dumarkii xataa dee tukanayay bay gooni uga joogsanayaan khayrkii kale iyo takbiirtii iyo dacwadii bay ka qeyb gelayaan waa khayr iyo dee naxariis baa meeshii jirta camal kalo ay la iman karaan oo takbiirtiiyana waa tan jirta si ay noo soo saartay iyo dacwadaas laakiin gaar bay ugaba fadhiisanayaan oo musalihii ee waxaana weeye walow musallo ee aanu xukmi masjid oo dee waataynu soo maray haweenina xaadka lahayd masjidkii ma soo gelayso musallu dee taa uu kaba duwan yahay haddana waa dadkan tukanayo dee siyaanadood iyo dee bal iyagii inay gaar isku noqdaan oo ay dadkaa aanay dhex gelin si aan isu dee iyagii ruux tukanaya ruux kale iyo aanay isu dhex fadhiyin halkan وأمر الحyض أن يعتزلنa مصلى المسلمين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خyثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيrين عن أم عضية markii dhaweyd محمد بن سيrين baan soo haynay xفصna waa walaaشhi weeye waa haweeneyadna caalimad ah caabidadna ahaydba dumarkii taabiciyaadkana waa kuwii uguba mudnaa ayayba ahayd kolley reer siireen ilaa lix iyo toddoba dee labaatanayo way ka badnaayeen wax kala wariyaa jiro xataa kolkol baa saddex ilmo siiriin oo wax kala warinaya sanad ay kuba yimaadeen xafsa bintu sirin lakin waa haweeney min rijaal iyaguna lixdaba ay wax kaba wariyaan iqa xadiisyo kaleo inoo dambeeyana way yeelan doontaayo lakin waa haweeneyda caalimadaba ahayd oo culimada qaarkood markay taabiciinta kaba hadlayaan iyo taabiciyaadkii dumarka laga soo xolea la yidhaha waa kuwa ugu mudnaa de kol iyada iyo haweeney kale kaba dhigaan umudarda asuqra hujayma haddii mid lasoo raaciyana camro bintu cabdiraxmaan tii aynu soo maray ayaa soo raacdo siyud isagu labadooda ku kaaftoomaa muxuu kaba cabira wa bintu sirina waatan ujeedaa wa umu darda khayru nisa macrifata nisana waa nisaa taabiciyaad bu ujeeda maha dumar oo dhani waa dumarkii marka la eega taabicaadka ahaa ama taabiciyaadka ahaa macrifo markay noqoto aqoon diineed iyo zuhdi waa kuwii uguba mudnaa marka xabsa waa haweeney qiimaha le martabadaa joogta can umi cadiyata qaalat kunaa waxaanu ahayn haddaan nahay waa waktigii rasuulkana dee isagunba aamirkooda ahaa siiqadani xukma rafci bay leedahay nu'maru kuwa la amro bilkhuruuji bixid fi lciideyn haddaan dumarka nahay inaan labada ciidood baxno oonu kaba qeyb galno de khayrkaas iyo takbiirtaas iyo salaada wlmukhaba'atu wlbikru kolley dee damiirka mustatirkeen ahay faacilka dhacay nu'marudin ayaan halkana iska raacsan inaan kuba cadfaynaayo wlmukhaba'atu waa tii dawat اkhudur halkii aynu hore ugaba soo cabirnay ama xadiidka aan kuba soo arinay waa tii la qarinaya ama dee khidriga muxajabada ahayd aan soo bixi jirin taas baba iyadana la amrayey iyo walbikru tii bikrada ahayd waa caatiq halkaa lagaba cabiray iyaguna inay baxaan oy kaba qeyb galaan khayrkan qaalat marka waxay tidhi waxaa odhanaysa mucadiya alxuyadu kuwa iyagu caadada lihi waa jam yakrujna way baxayaan fayakunna waxay ahaanayaan khalfa naasi waa dadka gadaashooda oo gaar bay uga fadhiisanayaan saa lafdiga hore wa amara alxuyada an yactazilna musala lmuslimiin yukabirna iyagoo takbiiranaya maca annaas takbiirta la qaadayo dee takbiirta ciidu ilaa salaada laga gelayo takbiirtu waa wax jidaysan dariiqa inta lasii socdana weliba in lagu dhawaaqo weeyo lala jahro dee halkaa kalena iyadna waa lalaba jahraya haddaba takbiirtaa dadka way la takbiiranayaan ducada iyo khayrkaa way kaba qeyb gelayaan halkaasi ajri iyo dee uguma sugan tahay oo dee waa khayrka ay xaadirayaan salaadii unbaabay daynayaan haddaba dadkii salaada tukanayana gaar bay ugaba fadhiisanayaanoo taas baa rasuulka ilaahay amray وxadثna cمr الناqd qال xadثna عيسى بن يuنس qال xadثna هiشhام عن xفصة بنت سيrين عن أم caضية qالت هiشhام بن حسان الqrdوس عن أم caضية qالت أmrna رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuuna أمray أن نkرiجahuna waa dumarkii inaan saarno في الفطr cيda فطriga iyo أضحاna waa la mid وayshadna way xaadirayaan o alkhayra wadacwat lmuslimiina khayrka iyo dacwada muslimiinta wuxuu leeyahay sheekhu waxaa meesha inooguma sugan xuduuru majaamic اkhayr wa ducaa اmuslimiin iyo xilaqda ama xalaqda dikriga oo kale iyo cilmiga iyo in la xaadiro waa meel khayr dee khayrkiibu ruux inay qeyb kaba noqonaya iyo wadacwat اmuslimiina qultu waxaan idhi waxaa odhanaysa mucadiya markuu rasuulka ilaahay taa amray ya rasuul اllahi rasuulka ilaahayow ixdaana mida anaga naga mid ah laa yakunu oo mid anaga naga mida laa yakunu uma sugnaanayo lahaa jilbaabun oo waxaa dhacaysa haweeney dumarkii kaba mid ahayd muslimaadka ahay oo kuwan aad tidhi ha bixeen oo khayrka ha ka qayb galeen inaanay mare ay huwato ama jilbaabba aanay lahayn taas oo waxay ku baxdaa aanu jirin ayaa dhacaysa maxay yeelaysaa weeye taasi jilbaabna sheekhu nadr bnu shumayl buu kaba soo naqlinaya wa hawbun aqsar waacradu min alkhimaar wahiya almiqnaca tuqadi bihi lmaratu ra'sa ama hawbun waasicun duna rida tuqadi bihi sadra adagu kaley dee jilbaabku aqoolo dhowraa jirto dee maro yar way kaba dhigaan oo intaa madaxaun laguma qariyo khimaarka ama miqnacada taa laydhaa barkood waxay leeyihin waa maro waaseca sidanuu sheekhu soo naqlinayo laakiin arida ama maradan weyne lahuwado kaba yar oo laabtii iyo dhabarkii iyo qarinaysa dee waxaa kaloo lagu fasiriya almula aw almulxafa waa maradan wada gaadhaysa jirki oo kale de sida jilbaabka inagu aan laguma idlaaqo waqiila alizaar waqiila alkhimaar adigu waa waxa iskuba asturaysay ama jilbaabka marada dee ay ku bixi lahayd aan lahayn maxay yeeli qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh litulbisaha wiisa uktaha waa walaasheedan dee ama la jaarka ama dee qaraabadeeda ama sida kale dee waa islaamnimo ugu walaali min jilbaabiha jilbaabkeeda wax kamid a habahu weyso ujeedadu haddii iyadu aanay lahayn oo waxay ku baxda aanay lahayn si ay ciiddiina ugaba qeyb gasho walaasheeda iyadu wax ziyaado ah leh mare aanay u baahnayn oo markaa aanay huwanayn lihitaa caaraha siiso ujeedadu maaha dee haw dhiibto intaas hadhow haw soo celiso markay salaadii ciiddi iyo khayrkii kuba tagtee oo bal markaa waxa ay tahay un borin adagoo kuba borin taasa xataa ayaanay ka hadhin maraha soo qaadato cid kale ha kasoo caariyeysato ruuxaan markaa uma baahnayn oo de maha iyado maridii ha wada huwadeen oo barkoodna way kuma fasireen lakin taasi waxay ka suurta gelaysaa haddii jilbaabka wax weyn oo waasaco labadoodii wada gaadhayiyo laguma wada fasiree bal waxa weeyaan waa ha caariyeyso ha ka qaata cid kale oo aan dee uma baahnayn markaas si ay uguma tagto waa adkeyna iskuma adkeynayo ciddii ilaa laga qeyb laga qayb galo likuli axad oo kol haddii dadkaasba la dayn waayo le dadkaasi haba tagan dadka kale min baabi awla weeye baabu tarki salaati qabla alciidi wa bacdaha fi lmusalla wuxuu u baabaysan yahay baabu tarki salaat salaadii oo laga tago baabkeedii weeye qabla ciid ciidda horteediyo wa bacdaha dabadeedo fi musalla oo dee masjid haddii lagu tukanayo ruuxu taxiyadii masjidkaynu soo maray marka uu soo galo way jidaysan tahay laakiin salaada ciiddu waxay leedahay maba jirto lakiin musalla haddii lagu tukanayo dee musallu inay taxiye masjidna maba laha e inaan salaad la tukan horteed salaadan ciidda iyo dabadeed toona taa la iskaba daayo rasuulka ilaahay muu tukane bal taas buu baabkeedi yahay وxadثna cbayd للh بن mعalin الcmbariy qal xadثna abي qal xadثna شhucbaة عan عadiyi عadي بn ثابt waa nin taabiciya oo ثiqa bal horaynu usoo maray عan سacيid بn jubayri عan iبn cabasi ana rasuul الlahi صlى الlaه عalيه وasلم kharaجa waa soo baxay yومa أضحى aw fطrin faصalaa ragcatayn laba ragcadood waa labadii ragcadood ee daciida ayuun buu tukaday lam yusalli ma tukan qablaha waa salaada walow ragcatayn musano uu yahay oo dee malaa nisooyinka qaarnaba dhacay qablahuma walaa bacdahuma taasi daahirku uu noqon lahaa imaka halkan salaad ahaan baan ugu celinayna laba ragcadood waa salaad laftigii salaad lam yusalli ma tukan oo qablahaa salaadaas dee laba ragcadoodna waa salaadii ciida walaa bacdaha dabadeed wax salaaduu tukaday muu jirin oo sunno ka horeeya mid ka dambeeya asal ahaan maba laha weeye haddii dee masjid lagu tukanayo taxiyadu waa gaaro dee iyadii wax ku wax khuseeya maaho salaada ku xidhan ma aha uma ata nisaa dumarkii ayuu yi u yimi waa markii khudbadii wa macahu bilaalun isagoo uu bilaal laba socdo faamarahuna bisadaqati sadaqa ayuu amray fajacalat imar'atu haweeneyda dee dumarka kaba mid ahayd waa dumarkii ayaa waxay bilaabeen ay gudagaleen haweeneydii tulqi inay tuurayso kursa kursi xalayba waan soo maro waa alxalaqaanile ma waxaan yaree wareegsan kaatuna noqdo ama wax dheg laguba xidho ee fida ama dahabiya waxyaalahaasa watulqi inay tuurayso sikaabaha sikaabkeedi iyadna waa nooc kuusha kamida ama qiraado ay xidhan jireenoo ay yidhaaheen ba hiya qiraadatu min diibin macjuunin calaa hayati lkhars adu waa kuul oo kaleo laakiin waxay ka samaysan tahay diib oo kale miski iyo qoronfal iyo waxyaala layskuba dardaro haddana sidii kuusha looba taxay oo ay xidhan jireenoo lakin aan jawaahir fido iyo dahab iyo waxyaalo kale ama luul iyo waxaasi kumay jirin oo waxyaala noocaasa iyo sikaab laba odhanayay sukhubna waa laguba jamciya sida kitaabka kutub looguba jamciyo wixii de adigu ay helaysay oo wixii xullidoodii ahayd ayay markaa maradii bilaal waday ayay kuba tuurayeen وxadثnي cمر الناqd qال xadثna بن إdrيس x وxadثna abubkr abubkr بن ناaفع ومحaمد بن بشhاr جaميعا عn gundri kilahma عan شhuعبة bal xadيث inooma soo socdo waa xadيثkii hore lakiin maxay tahay sanad hore wuxuu ku joogsaday iبن idris waa imaam cabdاللah iبن idris la idhaaho bal de la arkaa wakti kale wax tarjam horeyn usoo marmaro de waa caalim buu ahaa caabidna aha lakiin haddana dadka caynkaas ee cilmi iyo cibaado lahaa de waa waxyaalihii ama iyaga laga soo naqliyo kale oo waxyaalo ruuxa xaafis noqdo ama bal heerkii waracoodi iyo arrintooda oo de waktiyo kale unbaan insha allah soo naqlin doonaa kolley waxay isku dabaqayiin ciise bn yunus oon caawaba soo haynay ciise bn yunus ibn abi isxaaq asadiici oo isna de law ay mala isku sifana ahaayeen xagga cilmiga iyo cibaadadiiba marka ibnu idris de haddana uu noqdo abubakr ibnu naafic iyo moxamed ibnu bashaar isaga naftiisa abubakr ibnu naaficna hore waynu usoo maree moxamed ibnu axmed ibnu naafic baa la idhaaho marka laba arrimood baa inoogu wada so kunyadiisa waa abubakre waa ku shuroobay magaciisu waa moxamed naaficana waa awowgii oo loo tiiriye abihi axmed ba la idhaha moxamed ibnu axmed ibnu naafic wey hore inu soo marnay moxamed ibnu bashaarna de waa imaamkii macruufka bundar haddaba labadan dambe ayay ka wada wariyeen jamiican wuxuu wadaa waa abubakr iyo moxamed ibnu bashaar jamiican can gundarin kilaahuma ayuu u wadaa waa ingundar iyo ibnu idris oo markaa jamiicanna waa abubakr ibnu naafic iyo moxamed ibnu bashaar waa labadiisa sheekh oo wada jira xadiidka ayay ka wada maqleen gundar haddaba kilaahumana waa ibnu idriiskii xada ka horeeyey cabdullahi ibnu idriis iyo moxamed ibnu jacfar gundar labadooduna xadiidka ayay ka wada maqleen can shucbata bi hada isnaadina ee shucba markii horeba u inoogu sugnaa waa isnaadki can caliyi can saciidin can ibni cabaasin naxwahu xadiiskuna waa kii hore mid la macno ah weeye bab ma yuqra' bihi fi salaati اlciidayn waana arrinaynu horena usoo maray tani oo dee joogsi inooma laha xagga waxyaala dee un mooyaane laqba salaada ciida wixii lagu aqriyay horeynu usoo ogaanay markaan jumcada soo haynay wixii la lakin de intani way inoo dambeysay horaan usii sheegnay un waxaa lagu aqriyaya bal labada salaadood ee ciidda labada ragcadood la kala aqriyaya faatixada dabadeed baabkeedii weye xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin malik baan ku dul aqriyey malik waa dhegaysanayo isaga waa ku dul aqriyay can dmrة bn سacيidi اlmaziniy can cubayd الlahi bn cabdالlahi ana cmar bn الkhaطaabi cmar bn الkhaطaab baa sa'ala weydiiyey abaa waaqidi nin laysiya صaxaabiga abaa waaqid la idhaaho kuyadiisaas buu ku shuroobay magaciisa cawf la yidhi xaaris laba yidhi bal markaa waxyaalo kaleba laba yidhi abaa waaqid laysi baa cumar weydiiyey siqadu say u taalana cubayd لlahi bn cabdالlahi waa fuqaadii madiina toddobada ahayd buu kaba mid yahay marka uma joogin oo cumar ibn khadaabna maba soo gaadhin waktigan cumar awaaqid la weydiinayeyna dee uma jooginba markaa sanadkii irsaal baa kuwa sugnaanaya ama noocan qadaaca lakin dee sanadka inoo dambeeya ayaa wuxuu inoo cadaynayaa cubaydillah ibn cabdillahi xadiidka abawaaqid inuu kaba maqlay abawaaqid baa arrinta ugaba warramo waa sanad markaa mutasila markaa wuxuu weydiiyey ma kaana muxuu ahaa yaqra' bihi mid aqriya rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam fi اadxى wاlfidr ciid اladxى iyo ciid اlfidriga rasuulka ilahi muxuu aqriyi jiray faqaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa yaqra' mid aqriya fiihima labada waxa weeyaan salaa ciidood bqaf qur'aan اmajid wاqtarabat الsaacaة wanshaqa اlqamr labadaas suuradood buu labada ciidood kala aqriyi ama ciida aqriyi jiray horena sabix isma rabbika laclى iyo hal ataaka xadiid inuu aqriyi jiray waynu soo maray ujeedadu tanna waa aqriyey ciidaha qaarkood kuwa kalena waa aqriyay san horeba usoo maray وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaal aخbarana abu camirin اlcaqadiyu qaala xadaثna fureyx can dmrة bn saciidi can cubayd لlahi bn cabd لlahi bn cutbata cutbuna waa ina mascuud o cabd lahi bn mascuud iyo cutbat bn mascuud ba walaala ahaa can abi waaqidin ilaysiyi qaala eg abuwaaqid buu imika warin waatan lahayn waa sanadka inoo xidhiidhiyey xadi sanadka sa'alanii cumar bn اlkhadaab baa i weydiiyey isagoo hadde rasuulka ilaahay marna kaba maqnay inoo laasimay cama qara'a bihi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi ywmi اlciidi maalinta ciida wixii u aqriyey faqultu waxaan ihi ay qara'a biqtarabat الsaacatu waqafa اlqur'aan اmajid buu aqriyay bal xadiidku waa inoo cadiyey horena waynuu soo maray ee arrintan ah cumar weydiintiisan uu weydiiyey isagoo dee xagga mulaasamada iyo taas iyo rasuulka ilahi had iyo goor inuu ag joogay aynu ognahay oo dee abuwaqid iyo dee aan jaanibkaa laisku baaldhigi karahayn ayaa wuxuu leeyahy imaamku raximah llahu tacaala waxaa dhici kartaba cumar inuu shakitaa ka galay oo uu suganayo de ina kolley ina ciido badan ula joogay baa jirtay ama intii de kolley madiine haddaanu meel kale maqnayn ama waxyaala dhicin waa la joogay un rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama waxaabuu dee ujeeday un dadkii si ay u wada ogaadaan su-aashan inuu cilmigii dadka ee kol kol waxaad adigu macrifo u leedaha ruux macrifo kalo u leh aada weydiisa si dadku ay ugaba faa'idaysaan oo su-aashu markay jaanibkaa tahayna waa su-aal waxa dee markaa waxa weeyaan waa caadibe taas baabuu ugaba jeeday buu leeyahay oo inuu dadkii bal ogeysiiyo un bal taa weeye adigu calaa kulli xaal xadiidku waa kaas abuwaaqid buu weydiiyey arrinta kale u sheeku inoo soo naqnaya wuxuu leeyahy culimadu waxay yidhahdeen xikmadda ku sugan labada suuradood in la aqriyo labada ciidood waxa kuba sugan bacsigii iyo oo layskaba waramayo ummadihii hore iyonaiyo si halaagoodii loo halaagiyo taa ka waramid dadka bixitaankoodan ay ciidda usoo baxayaan oo guryihii laga wadamay ee banaanka loo soo wada baxayna waxaa mushabah buruuskii bacsi iyo khuruuj min alajdaas laba soo baxayey baa ushabahaya waa umuur adigu munaasabadaa sa jirta sida munaasabadii kusoo sheegnay subaxda jumacada waxa weeyaan halata cala linsaan iyo sajda akrintii laba akriyaya baabu ruksati fi lacib aladi laa macsiyata fihi fi ayaami alciid yardhe bal imaan kaga dari horta si casharka dambaan igu yar dheer hadiya meelaan tiraa idan ku jooji ka maya kacaaw kaba dambe ayaa baan ujeedaa ruksadiibuu u ruksay ama u baabaysan yahay fi lacibi ciyaarta laysu ruksaynayey aladi lacibkaasoo laa macsiyata fiihi aani wax macsiye iyo dembi kusuganay aanu jirin fi ayaami alciid maalmaha ciida ujeedada maalmaha ciid waa maalmo farxadeed markaa ciyaarta laba ciyaaro ama lahwiga beri ahayn dembi aan ahayn ama wax lagu hadlaba haba noqdo ama dee ficil kaloo la sameeye haba noqote laakiin aan macsiyo lahayn bal waa maalintaa ciidda farxadna lahe taas ruksadii jaanibkaa laisuma ruksaynayay ayuu baabkiisi yahay xadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana abu usamata can hishaami can abihi abi wa curwat bn zubayr can caaishata qaalat dakala uu soo galayo calaya aniga abubakrin wacindii walxaal cindii agtayda ay ku sugan yihiin jaariyataani laba hablood oo yaryar oo min jawaari lansaar ansaar jawaarideedii kamida jaariyana markay noqoto imika waxa weeyaan ruux xora iyada tayar baayeen weli qaan gaadhin baa jaariya la yidhaahaa addoomaha marka ay noqoto mid yar iyo mid weynba waa loo isticmaalaa imikana sa kollay markaan riwaayaadka tatabucno waxay ahayd jawaaridii ama dee addoima bay ahaayeenba ee ansaar baa lahayd uun waana yaryaraayeen kuwaasa ayuu soo galay iyagoo tuqaniyaani ku heesaya bima taqaawalat bihi lansaaru ansaari waxyaalihii ay isku yidhi yidhaaheen ay isugu gebyeen iyagoo isugu faanaya ama isugu gebyaya yowma bucaatin maalintii bucaad na maalin ciideed bay ahayd labadan cayshana way yartay iyaduna labadan habloodee ama labadan jaariyana way laba joogeen markaasaa maxay sheegayeen ay ku inshaadayeen ku dhawaaqayeen waxyaalihii ay ansaari isugu gabayday ama ay dee ku wada hadleen iyagoo isugu faanaya ama wax isaga sheegaya maalintii bucaas yowma bucaasna maalin dagaal dhacay buu ahaa hijradii sanado kooban kaba horreysay saa caaishaba tidhaa waxay adi waa maalin kollay hordhac ilaahay uga sii dhigay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh o odayaashii ansaar iyo aws iyo khasraj maalintaasaa lagu maaday oo markaa dee midharkii xataa eeg odayaashoodii waaweynaa waxay ka hadhay ina ubayi iyo abu camir raahibyo ma islaamin ma islaamin raggi raggii ka da-da yaraan baaba jirtay oo hadday ujeeddada odayaasha waaweynaaye waxaan ku gaboobay ay meesha joogaan waxaa dhici kar layd dee inaan inay waan odayaashii reerka iyaguna dhib yaraan waxaan kuma aqbalaya diintii kumay aqbalayn oo inaan aqbal dhicine arrin ka dhacay waaba wax taqdiim ayaabay ahayd iyo tamyiid iyo hordhac baaba rasuulka ilahi iyadaaba de xadiidka saxiixu inooguba sugan yahay marka waxay ahayd maalintaasoo de kolley ansaar awsiya khasrajna muddo dheer oo boqol sanood kaba badan bay dagaalamayeen baa la yidhaha maalintaasi maalin bay ahayd aadna ay u dagaalameen oo markii dambe walow markii hore dee xaaladu sidaa ka bedelay markii dambe aws mala khasrajna waa ka tiro badna aws baa qalabadii iyo helay waxaana aws qaaidkoodu maalintaa xudayr alkataib ninkii la odhanayay usayd ibnu xudayr saxaabigaas la odhanayo aabihii buu ahaa dhaawacyadii gaadhu isaguba markii dambe muddo dabadeed uba dhintay ansaar ninkii iyago khasraj watanayana waa la dilay dee raggii maadaxdoodii ahaana maalintaas waa la dilay walow qalabada ay lahaayeen haddaba waxyaalihii ay isu gebgebiyeen ayaa bal matalan gabayadoodii bay tirinayeen ay ku inshaadayeen qaalat caaisha waxay tihi walaysataa bimuganiyatayni kuwa heesana may hana ujeedo dad ay xirfadoodu inay heesaan tahay dee dumarkii heesaa lagu yaqaana ama ku lagu yaqaana tan shaqadaba ay u ahayd may ahayne waxaasun bay ku inshaadayeen oy tirinayeen faqaala abubakrin abubakr baa markuu soo galay yihi rasuulka ilahina uu joogaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh bimuzmuri shaydaani muzmur miimtoo la damiyo iyadoo la fadxeyo soo naqliyay lakin tan baa mashhuur ah bal waan iskana qadarana ficlo atalcabaani ama waa ma waxa ku ciyaaraysaanba ama a ku qawlaysaan ku heesaysaan bimuzmuri shaydaani shaydaanka sawdkiisii iyo de waa taas oo de sawdkan waa tii daud me abu muuse kuwa soo maray udiya mizmarinka mazamir ali daud oo kale mizmaarkuna alad malaa sawd dhawaaqiisa kollay foodhina ay yar dhex socota yidhaahaan o adu waa sawdka fiicanna kolkol mizmar way yidhahan aalad la tumo iyo waxyaalahaasoo dee waxaan wax lagu markaa la heesayo la isticmaalana way yidhahaan macnuhu waxa weeyaanun ma sawdkii shaydaanka ayaa rasuulkii ilaahay fii beyti rasuuli llahi sala allahu alay wasalam kaba odhanaysa wadalika fii yawmi ciidin maalin ciideed bay ahayd faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi baa wuxu uhi ya abaa bakrin ina likulli qowm iska daa qowm kasta ciidan ciid bay leeyihiin wahada ciiduna tana waa ciideeni waa maalin farxadeed oo waxyaalaha caynkana oo dee maaha qimihii dee madmuumka ahaa ee xumaan dadka ku xambaarayana maaha waa maalmaha masbuuxa iskaba daa weli xadiidkan israacin doonaa waye horta duruqdiisan waxadaثana yaxya ibnu yaxya o abu quraybi jamiica can abi mucaawiyata can hishaam bihada isnaadi wa fiihi waxaa ku sugnaa jariyatani oo macnaha waxa weeyaan abubakr baa soo galay wa cindii jariyatani talcabaani bidufin oo show dafkan yaree gacanta lagu tumo weeye maha durbaabkiio taasi oo de isagu sida uma banaana waxa weeyaan waa dafkan yaree aroosyada iyo waxyaalahaas mar farxad ay tahay gacanta laguma tumayo waktiga cursiga iyo waxyaalahaasna shay iska jaa-isa noqonaya haddaba kaasay hayseen ay ku ciyaarayeen oo waxyaalaha dee gabayga shajaacada iyo xamaasada iyo geesnima lagu faanaya ama waxyaalaha lagu sheegaya ay markaa ay ku sugantahayna way ku heesayeen kana way yar garaacayeen وxadثnي harun xadaثnي harun بن سacيid اأyلي qال xadaثna بن وهb qال أخbarnي cمr أن بن شهاaب xadث iبن شهاaب baa cمr بن الxاrث u waramay عن cروة عن عائشhaةa أنa abا بkri dkla عaليha uu soo galay وعindha والxاal cindaha agteeda jaariyatani laba jaariyadood ay yihiin في أyاami minan waa maalin ciideedun bay ahayd oo madina bay ahayd lakin waa maalmaha mino ee dadku ay joogaan ayaamu tashriqi o ciidii bay iyaguna waa ayaamo ciideede kuwaasoo tuqaniyaani heesayo watadribaani dafna garaacaya maduf warasuul llahi walxaal rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam musajan uu dednaa bihawbi maradiisu ku dednaa rasuulka ilaah meeshuu jifay aqalkuna ma weyno de waa maqsinkaasba fantaharahuma waxa dagaalay huruufay abubakrin fakashafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam canhu rasuulka ilahi baa maradii iskaba qaadayo wa qaala wuxuu uhi dachuma ya abaa bakrin iska da abaabakarow fainaha ayaamu ciidin waa maalin ciideede waa maalmo ciideede wa qaalat waxay tidhi ra-aytu waxaan arkay caaisha aleh rasuul llahi sala allahu alayh wasalam oo yasturunii asturayo biridaai go-iisa walxaal ana anigu anduru aan daawanaya ilal xabashati nimankii xabashida ahaa walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan oo masjidka dhexdiisii bay xiraabtiiyo waa waxyaala jihaad wax ka taraya eebooyinkoodi iyo wixii bay isku ridaynayeen iyo gaashaamadii bay kuwa ciyaarayeen waana masjidka dhexdiisii markaasaa rasuulgeedna way yar tahay way rasuulka ilahay bay daba taagnayd way eegeysay daawanaysay haddaba iyagoo ciyaaraya walxa dee waxay sheegaysaa sababtay tan u daawanaysay rasuulka ilaahay halkaas uu iyadiina uguma adkaysanaya ugu sabrayay si ay u daawato ayay inoo sheegaysaa waxay tihi wa ana jaariyatun aniguna inan yar baana dhowr iyo toban jira weeye yaroo waxyaalahan kaba helaya de waxaan ayaaba dee anigu aan kaba helaya faqdiru ama faqdiru waa islamid min ataqdiir weeye raggay la hadlaysaa war qadara qadrljaariyati inanta yare dee kolkol aan qabtaan qadarkeeda alcaribati almuxibati lilahwi weye caribadu jecel ee doonaysa ciyaar iyo waxyaalaha caynkaasa lahwi alxadiidati sini da-deedu ay yar tahay ee umuuraha qadaroo rasuulka ilaahay saasuu u qadari jire iduguna taas ujeedadu lahwi barhkeed iyo waxyaalaha caynkaasa dee macsiana kusugna in u ogolaada oo dee idinkoo dee taas tinoo kalena ha ka soo qaadina ruux weyn oo kalena ha ka soo qaadina wadcigeedaas iyo arrinteedaas eega weli xadiidkuna inoo saay faqduru qadra jaariyati alcaribat manaa almuxibati lilahwi wey waxyaalaha caynkaasa ka helaysa ee jecel ee doonaysa qadara alxadiisati sini da-deedu ay yar tahay xadiidka weli duruqdiisaan wadaya وxdثnي أbو الظاhر qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhاب عن cروة بن الزبير qالت عائشة wallahi baan ku dhaartay laqad ra adkayn in arrintan dee si hagaag loogu rumaysana laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam oo yaquumu istaagaya calaa baabi xujrati waa maksankayga ama aqalkayga hujrada waa kadinkan masjidka looga soo gelayay masjidka dee inay kadinkiisa unbu kusoo baxsanaa gidaarkan oo kale unba albaabkooda u ahaa halkaasaa laga geli jiray albaabkii xujradayda istaagaya bal xabashatu alxabashatu yalcabuuna ay ciyaarayaan bixiraabihim jamcu xarba waa eebooyinkoodi iyo xiraabtoodii fii masjidi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam masjidkii rasuulka ay kuba ciyaarayaan yasturunii xaal igu asuraya rasuulka ilahi biridaayo xagga dambey ka taagnayd oo yasa inoo soo socta garhkeeday saaraysay rasuulka ilahi garabkiisa markaasi halkaa kaba eegeysay likay andura si aan u eega ilaa lacibihim iyagaa dee dantooda may daawanayna waa ciyaartoodan si aan u eego uma yaquumu waa istaagaya rasuulka ilahi min ajri aniga daraaday ayuu muddo u taagnaanayay xataa kuna inaan noqdo ana anigu allatiita ansarifu anigu inaan kaba daalo intaa kale rasuulka ilahi igama dhaqaaqayno ilaa aan anigu noqdota iska gadoomaysa ee faqdiruu qadara qadra jaariyati inanta qadarkeeda alxadiisati sini da-deedu ay yar tahay xariisatan xaalatay mid ku dadaalaysa jecel oo doonaysa cala lahwi lahwi iyo waxyaalaha lahwi bari oon dee dembi ahayn ujeedadu baltaa qadara oo dee saas oo kale waxyaalaha caynkaas lahwiga caynkaasi u ogolaada xadaثnي hاrوn بن سعيid الأyلي ويuنس بن عبد الأعلى واللفظ لhاrوna قال xadaثna بن وهب qال أخبرna cمr وcمر بن xاrثki marka dhaweydaan soo arkayna أن محمد بن عبدالرحمن xadaثh عن cروة عن عائشhaةa محمد بن عبدالرحمن baa u waramay iyuu u waramaya cمر بن الحاrث wuxuu uga waramayna curwa maxamed ibn cabdiraxaanna horeyn usoo maray dee kolley dhibyaraan isaga kuma ogaan kartaan waxa weye maxamed ibn cabdiraxmaan ibn nofal baa la idhaha waxaabuu kol aada ugu mashhuur yahay yatiimu curwa waa curwo awoonkiisii macnaa curwo awoonkiisii kitaabka aan kuma soo aragnaan filaya curwo awoonkiisi waxa loo hi waa soomala dee markii waalidka dhintuu isagu hayn jiray curwa hayn jiray markaasaa yatiimu curwa la yidhi waana isla reer can caaishata qaalat dakala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo galay wacindii walxaal cindii agtayda jaariyataani laba hablood ay yihiin oo tuganiyaani ku heesaya biqinaa'i bucaasi bucaas heesteedii iyo gabayadii waktigaas tirinaya fadajaca cala firash wuu ugu yimi rasuulka ilah way sii joogeen gobashiibuu ku jiifsaday waxawala wajaho si aanu dee waxaan dhegaysigaysaiyo waxyaalahaas ayuu kaba sii jeestay rasuulka ilaahay fadakala abubakrin baa isna soo galo fantaharani wuu i dagaalay anuu i canaatay ihuruufo i dagaalay wa qaala wuxuu ihi mizmaaru shaydaani mizmaaru shaydaani ma shaydaanka mizmaarkiisi iyo sawdkiisiba cinda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi agtiisa kuma sugan faaqbala calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa xaggiisii usoo jeestay markaasaa muxuu ihi faqaala dachuma iska daa abubakarow falama kafala markii uu rasuulka ilahi dana iska jeestay ee uu kaafil noqday ayaa kabasuma iyagii taabtay waan qajeedhiyayo baxaan ku idhi oo fakharajata way baxeen wakana yawma ciidin maalin ciideedna way ahayd oo yalcabu ay ciyaarayeen assuudanu waa kuwii xabashi markii hore kaba cabirtay dadkaa madoobay ama xabashidii bidariqi waa jamcu dariqatina waa gaashaankii iyo walxiraabi xiraabtii ay kuba ciyaarayaan waana umuur jihaadkii iyo dee waxyaalahaas iyagu ahayd waxyaalihii wasaaishii dee jihaadkaba fa ima sa'altu inaan weydiistay aan weydiiyey rasuul llahi sala allahu alayh wasalam qayma qaale inuu yihi oo macnaha tashtahiina tandurina oo imanka shaki baa ka galay in iyadu marka horeba rasuulka ilaahay ku bilowday iyo de rasuulka ilaahayna xaaladeedu la socdaa waa inantaa yare inuu ku yidhi ma doonaysaa inaad eegto tashtahina tashtahina ma doonaysaa ma jeceshay tandurina inaad eegto faqultu nacam faaqaamanii waraa'ahu eberkiisu ama xaggiisa dambe uu joojiyey aqalkiina way ku dhex jirtaa kadinkii baa rasuulka ilaahay taaganyay khadii dhabankaygu calaa khadii xaal uu saaran yahay oo dee calaa khadii dhabankiisa halkaasay garab e halkan bay degtiisa ayay garhkii soo saartay oo dhabankeedii baa dhabankii rasuulka ilaahay qabtay markaasaa waxay eegeysay xeraabtan iyo waxa nimankan isku jeeda ay samaynayaan wahuwa yaqulu walxaal huwa yaqulu rasuulku leeyahay dunakum ya bani arfida manaa ilzamu weye laazima waayo waa wax weyn oo dee umuurihii dagaalkaba ah jihaadkii ah qayb kaba ah laazima arrinkaa kuma jirtaan waa ismu ficla ya bani arfida waa laqabkoodii xataa idaa malitu markii aan ka caajiseen ka daalay wixii ayaan qaala uu yihi xasbuki istifhaamkamaan qadarana xasbuki xasbuki ma kugu filan yahi intaas ma ku deeqdaa qultu waxaa nacam ha qaala wuxu uhi fadhabi haddaba tag kaley laba dariiq ama saddex dariiq baa hadhay xadiid kaleo isagu abu hurairena waa dambeeya waxaana yar baahan yihin meelo qaarkood qabashadeeda cashar kolkaas inoogu sheegaya inta kale markaa markaan duruqda kala gaadhna ayaa waxoogaa bal meelo aan yar taaban doonaa wallah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la